wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha galmudug ayaa magaalada dhuusxanib ka daafuray madaal aragtiyada wadiirada lagu sareeyey diyaarinta qorshe howleedka istaraatiijiyadda xalka waara madasha ayaa looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahay arrimaha barakaca qaxootiga ee dib soo laabanaya ee dalka soomaaliya iyo sidoo kale barakacayaasha gudaha dalka sugan kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin sare oo ka socday wasaaradda qorsheynta galmudug tanfederaalk soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka agaasimaha guud xarunta qaranka horumarinta reer miyiga iyo xalka waara ee dowladda federaalk soomaaliya ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaankani wasiirka wasaaradda qorsheynta galmudug isagoona faafaahin ka bixiya kulankani waxay u daaran yahay
shirkan oo la yidhahdo government to government muhiimad weyn ayuu u leeyahay isku xirka dowlad goboleedyada kala duwan ee soomaaliya si ay u wadaagaan khibradaha iyo casharada laga bartay xalka waara ee barakaca ee dalka soomaaliya waa fursad aan xoojin karno iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo inaan dhisno hannaan midaysan oo u adeegaya dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha soomaaliya galmudug waxay qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo ku wajahan xalka waara oo ay ka mid yihiin dhismaha guryo la degi karo oo runtii laga dhisay degmada gaalkacyo iyo cadaado runtii haddana ay noo qorshaysan yihiin in laga sameeyo dhuusamreeb caabudwaaq iyo guriceel iyo dhammaan degmooyinka kale ee galmudug sidoo kaleeto horumarinta kaabayaasha sida biyaha iyo adeegyada bulshada dardargelinta hanaanka isku duwidda iyo hogaaminta siyaasadeed ee xalka waara dhismaha guddiyada xal uhelidda barakacayaasha ee galmudug baahida loo qabo xisaabtan dhab ah iyo isku duwid wanaagsan oo ay helaan xalka waara ay helaan waxaan doonaynaa in la dhiso hannaan daafuran hufan lagana wadalana wada leeyahay si barkaacayaasha iyo bulshada martida loo yahay ay u helaan xalal waara oo sharaf leh waxaa muhiim ah in laga wada shaqeeyo qorshe midaysan iyadoo la isku haleyn karo xog sugan
agaasimaha guud ee xarunta qaranka horumarinta reer miyiga iyo xalalka waara ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in kulankan uu qayb ka yahay dadaalada lagu doonayay saxa waara lagu helo caqabadaha ka jira dhanka barakaca iyo sidoo qaxootiga gudaha dalka soomaaliya shirkan government to government ama dowlad dowlad waa shir loogu talagalay in wax isweydaarsi ku saabsan xalka waara wuxuuna astaan u yahay dadaal wadajir ah oo aan ku doonayno inaan kobcino isdhexgalka iyo wada shaqaynta heerar kala duwan ee dowladda kor loo qaado awoodaha hay-adaha dowladda lana xoojiyo barnaamijyada xaluhiyada barakaca waqtigan la joogo soomaaliya waxay wax weli saameyn xoogan ku leh arrimaha barakaca isbedelada cilmilada iyo caqabadaha horumarineed ee joogtada ah sidaas daraaddeed aada ayay muhiim u tahay inaan si wadajir ah aan u wadaagno khibradaha kala duwan sidoo kale waxaa muhiim ah inaan xusno muhiimadda qorshaha qaranka ee wadiiqooyinka xalka waara national solutions pathway action plan iyo siduu muhiim u yahay in la dhexgeliyo qorshayaasha iyo mashaariicda heerarka dowladda kala duwan si loo xaqiijiyo xal waara oo loo dhanyahay
madashan ayaa qayb ka ah qorshayaal ballaaran oo lagu kobcinayo iskaashiga u dhexeeya heerarka dowladda iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ka shaqeeya si loo dhiso bulshooyin adkaysi leh oo ay gaarayaan xalalka waara si wax looga caqabadaha ku gadaaman dadka barakacaasha kuwa ay sameabaara dalka jira